subax wanaagsan dhegeystayaal halkan waa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya qodobada warka subaxna waxaa ugu waaweyn qabanqaabada banaanbaxin lagu soo dhaweynayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb oo ka socota magaalooyinka cadaado cabud waaqa iyo dhuusamareeb kula looga hadlaya dardargelinta qaadista canshuuraha iyo mashaariicda lagu fulinayo oo lagu qabtay xarunta gobolka banaadir madaxweynaha dalka jabuuti oo qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka suudaan oo booqasho ku tegay dalkaasi wararka dibadda ee warka subaxaad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid a weerar dhimasho iyo dhaawac geystay oo ka dhacay magaalada london ee dalka ingiriiska
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jir a loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale arooryo soo bandhigaystayaal waa saddexda bisha labaad sanadka labada kun iyo labaatanka intaad dhegaysateen waa qaar ka mid a qodobada warka subax ee reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u diyaargarooba warkii oo fidsan qabanqaabadaha banaanbaxee lagu soo dhaweynayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug oo shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay hadda ka socotaa magaalooyinka cadaado cabud waaqi iyo dhuusamareeb waxaan goordhawood ka wareysanay waryahayaga maxamed deeq cabdi maxamed oo waramay war-soo saaraha saakay cali axmed sheekh
waxaa saaka soconaya maadaama shalay doorasho ay ka dhacday magaalada dhuusamareeb laguna doortay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen waxaa saaka laga dareemayaa magaalooyin fara badan oo kamid ah magaalada dhuusamareeb qabanqaabada isu soo bax bulshadu ay kusoo dhaweynayaan maamulka cusub madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka shalay doorashadooda ay ka dhacday magaalada dhuusamareeb runtii bulshada inteeda badanna goobjoog ay ka ahaayeen doorashadaasi qabanqaabada ayaana aada looga dareemaya magaalada dhuusamareeb ay bulshadu doonayso in dareenkooda ay ku muujiyaan soo dhaweynna u sameeyaan madaxda cusub ee maamulka galmudug runtii maamulka degmada iyo hadda aan la hadlay waxa ay sheegeen in magaalada dhuusamareeb ugu horeyso meelaha banaanbaxyadaasi ay ka dhacayaan amaba isu soo baxyada qabanqaabadana bulshadu ay wadaan ayna ku gacan siinayaan iyagu runtii dadkuna dareenkooda ay ku muujinayaan si ay u taageeraan madaxda cusub ee maamulka galmudug maadaama in muddo ah laga soo shaqeynayay dhismaha maamulka galmudug ay yeelato waqti aada u fara badanna lagu bixiyey sidoo kale magaalooyin kale ayaa jira oo galmudug ka tirsan sida cadaadi iyo meelo kale oo isoobaxyadaas taageerada ah ay ka dhici doonaan siday noo sheegeen maamulada halkaas ku jira iyo bulshada ku nool intaba marka runtii aad ayaa hadda magaalada dhusmareeb arrintaasi looga dareemaya iyo qabanqaabadeeda
dhanka kale bal waxaad ka warantaa tan iyo xale magaalada waa joogtay waxgaradkii iyo odayaashii muddada dheer arrinkana kasoo shaqaynayay iyo kuwa kale oo aan ku lug lahaynba bal dareenkooda ka waran maxamed siday uga fal celinayeen doorashada madaxweyne qoorqoor
runtii doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka oo shalay dhuusmareeb ka dhacday bulshadu aad ayay muddada u sugayeen marka la eego odayaasha dhaqanka gaar ahaan saxiixayaasha soo xulay baarlamaanka hadda wax doortay oo muddada dhuusmareeb ku sugnaa iyagu goobjoog ayay ka ahayeen doorashadu sida ay dhacaysay iyo sida wax u socdeen
kaasi wuxuu ahaa waryahayaga maxamed deeq cabdi maxamed ee nooga soo warramay magaalada dhuusamareeb qaadka telefoonka ayuu ugu warramayay waryahayaga cali axmed sheekh kulan looga hadlaya sidii loo dardargelin lahaa qaadista canshuuraha iyo mashaariicda lagu fulinayo ayaa lagu qabtay gobolka banaadir sida warbixinta warkan uu ku eegay nuur siciid tahliil gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadalla ibraahim dheere ayaa kulan gaar ah oo wadatashi ah la qaatay gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah agaasimayaasha dowlad doose xamar ujeedka kulankani wadatashiga ayaa ahaa sidii loo dardargelin lahaa canshuurta kala duwan ee laga qaado bulshada ku dhaqan caasimada jamhuuriyadda soomaaliya ee muqdisho iyo sidoo kale daqliyada kala duwan ee kasoo xarooda degmooyinka gobolka banaadir si loo horumariyo mashaariicda kala duwan ee uu maamulka gobolka banaadir iyo dowlada doose xamar ay ka fulinayso degmooyinka muqdisho kulankani uu shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim dheere ayaa mas-uuliyiinta degmooyin ka socotay iyo agaasimayaasha waxay aada uga doodeen sidii loo dardargelin lahaa in bulshada caasimada ku dhaqan loo hirgeliyo mashaariic wax ku ool ah sida xarumo waxbarasho oo lacag la-aan ah xarumo caafimaad oo lacag la-aan ah iyo sidoo kale dib u dhiska wadooyinka magaalada muqdisho kulankani oo dhowr saca qaatay ayaa marka uu soo ilaaday waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka banaadir mudane ibraahim cumar mahadal ibraahim dheere
maantay oo tahay taariikhda labada bishii labaad laba kun iyo labaatanka maalin axad ah waxaa kulan la qaatay guddoomiyeyaasha toban iyo toddoba degmo kulankaasi wuxuu ku saabsanaa sidii loo kobcin lahaa dakhliga waxaan isku afgaranay dhammaanteena in si wadajir ah looga wada shaqeeyo dardargelinta dhaqaalaha kasoo xarooda toban iyo toddobada degmo si loo helo dhismayaal cusub si loo helo biyo nadiif ah si loo helo caafimaad iyo waxbarasho lacag la-aan ah gebagabadii wuxuu kusoo dhammaaday is-afgarad iyo wada shaqeyn asalaamu calaykum
nuur siciid taaliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
madaxweynaha dalka jabuuti ayaa qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka suudaan oo halkaasi booqasho ku jooga siduu warbixinta warkan noogu soo diray mika'il cabdirashiid barre
madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar giil ayaa qasriga madaxtooyada dalkani jabuuti waxa uu ku qaabilay ra-iisul wasaaraha dalka suudaan cabdalla xamduub ra-iisul wasaaraha dalka suudaan ayaa wafdiga uu hogaaminaya waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo xubno kale oo ka tirsan golihiisa wasiirada waxaa sidoo kale ku wehelinayay saraakiil ka tirsan ciidamada dalka suudaan iyada oo kulanka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti uu la qaatay ra-iisul wasaaraha dalka suudaan ay kaga wada hadleen arrimo dhowra oo la xiriira cilaaqaadka iskaashiga walaalnimo ee ka dhexeeya labada dowladood waxaa sidoo kale laga wada hadlay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka suudaan horumarada urur goboleedka igaad iyo sidoo kale xaaladda liibiya waxaa kulankan sidoo kale laiskula soo qaaday arrimo dhowr oo ay ka mid tahay sidii loo sii xoojin lahaa xidhiirkii cilaaqaadka labada dal ra-iisul wasaaraha dowladda suudaan cabdalla xamduug ayaa waxa uu ammaanay doorka madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ee ku aadan howlaha nabadeynta ee wadamada geeska africa waxaa sidoo kale sheegay in dowladda suudaan ay iminka cagta saartay dhabihii horumarkan kulankaasi sidoo kale layskula soo qaaday arrimo dhowra iyadoo xubno ka tirsan golaha wasiirada dalkani jabuuti iyo sidoo kale xubnihii wasiirada uu hogaaminayay ra-iisul wasaare xamduug ay kala saxiixdeen heshiisyo dhowra oo la xidhiira iskaashiga labada wadan horumarka dhinacyada ammaanka iyo sidoo kale iskaashiga dhinaca dhaqaalaha ah waa markii ugu horeysay ra-iisul wasaaraha dowladda suudaan uu yimaado dalkani jabuuti iyadoo xidhiirka labada dal ee suudaan iyo jabuutina uu yahay mid aada u wanaagsan mikaa'il cabdirashiid bare raadiyo telefishinka qaranka soomaaliyeed jabuuti
dhallinyarada soomaaliyeed oo iskood isu xilqaama ayaa isu soo taagay inay dadka soomaaliyeed ka caawiyaan waxbarashada caafimaadka iyo nolosha asaasigu ah iyagoo dadka ku caawinaya magaalada tan muqdisho haddaba warbixin arrintaasi ku aadan waxa uu ku urgalay noogana soo diyaariyay soona jeedinaya cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe
hay-adda nasdo oo ka mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada iyo arrimaha bini-aadinimada ayaa ka howlgala gobolka banaadir iyo qaar ka mid ah gobolada ku dhowdhow ee shabeellooyinka waxaana ay xoogga saaraan caawinta qoysaska danyarta ah waxbarashada carruurta agoonta ah arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka dhalinyaro isu tegay oo u damqaday dadka danyarta ah ayaa hal abuuray hay-addan si ay uga qayb qaataan caawinta walaalahooda dhibaatada ku jira una baahan garab bini-aadanimo sida uu sheegay guddoomiyaha hay-adda nasdo cabdiraxmaan maxamed xasan oo ku magac dheer maax
waxaan kaloon sameynay ilaa iyo laba ceel aan waxaan ka hirgelinay tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar waxaana ka faa'iidaystay dad fara badan oo ku noolaa tuuladaas ilaahay fadligiis waxaan kaloon sameynay xarumo oo lagu daryeelo caruurta agoonta oo ku yaala gobolka banaadir oo lagu magacaabo kadare waxaan sameynay inaan si toosa dhanka caafimaadka aan ka sabood garayno wax kasta oo hay-adda ay heli kartana ay gaarsiiso waayo caruurta soomaaliyeed oo laga soo aruuriyey meelaha ay ku dandareysnaayeen laiskugu geeyay xaruntaas runtii waxaan aaminsanahay inay caruurtaas yihiin inay ku jiraan hogaamiyayaashii beri
deegaanada fogfog iyo tuulooyinka ayay dhallinyaradan oo iskaashanaya tageen waxaana ay ceelal biyoodyo u hirgeliyeen dad ku noolaa dhul oomana ah oo rafaad dheer u mari jiray si ay u helaan biyo ay cabaan deegaanadaasi qaarkoodna dadka ku nool hadda waxa ay si joogta u helaan biyo waxaana usii dheer inay xoogga saareen caafimaadka iyo kawarqabka hooyada iyo dhallaanka ayagoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya
hay-adda nasda organisation kadib waxay ilaahay u suurtageliyey inay hirgeliso xarumo badan oo caafimaad duruufo badan kadib waxaa la aasaasay xarumo caafimaad ama m c ejo m c ejadaas hadda way shaqeeyaan oo waxaa ka faa'iidaysato hooyo hooyada iyo dhallaanka runtii waxaanan ugu garab istaagay wasiiradda caafimaadka ee soomaaliya marow fawziya abikar nuur m c jyada kuma eka gobolka banaadir oo keliya waxaa kaloo m c j caafimaad aan ka sameynay maamulka hirshabeelle dowlad goboleedka hirshabeelle gaar ahaan degmada jowhar laba tuulo oo hoos imaada hay-adda nasdo ayaa la aasaasay waqti dhow waxaana ay xoogga saartaa ka warqabka dadka danyarta ah ee aanan heli karin nolosha asaasiga iyo carruurta agoonta ah iyo kuwa aan waalidiintooda la noolayn cabdulaahi maxamuud amiin cabdulaahi qorshe warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
kulan looga hadlaya iskaashiga waalidiinta soomaaliyeed ee ku nool dalka sweden ayaa lagu qabtay magaalada stockholm ee dalkaasi sida warbixinta warkan inoogu soo diray cabduqaadir daahir
munaasabad ay soo qabanqaabiyeen ururka waalidiinta ee macalimiinta soomaaliyeed ee magaalada stockholm ayaa ugu horeen loogu hambalyanayay guddoomiyaha cusub ururkaasi mudane maxamed xuseen barre iyadoo kulankaasi qeybihiisa kala dirada lagu saarayay si loo xoojin lahaa iskaashiga iyo waxqabadka waalidiinta ee macalimiinta ku nool xaafadaha ay soomaaliya ku badan yihiin ee stockholm dhammaan xubnihii ka hadlay munaasabadaasi ayaa soo dhoweeyey hogaanka cusub ururka waalidiinta ee macalimiinta iyagoo dhinac kaleeta ammaanay howlihii baaxadda lahaa ay soo qabtay hogaankii hore waxaana dhammaan ka qaybgalayaasha kulankaasi ay ballan qaaday in ay si mug leh ula shaqeyn doonaan hogaanka cusub waxaan u mahadcelinayaa soona dhaweynayaa guddoomiyaha cusub maxamed waxaan sidoo kale sagoontinayaa ibraahim guddoomiyihii horeeto dhammaantiin waa salaamantihiin kolley meesha xaflad baa loo joogaa khudba looma joogo caawe waan ku faraxsanaa run ahaantii arrintaas sharafta le sharaf bay noo tahay in qof lagu caleema saaro waxaan arki jirna xilal laysgu laysku caleema saaro dhinaca maxaa la yidhaahdaa siyaasadda laakiin arrimaha bulshada maxaa la iska wax u qabso dad kusoo shaqeeyay waqtigooda u horay ilmahoodii iyo reerahoodiiba inta waqti kasoo gooyay bulshada soomaaliyeed caruurta soomaaliyeed waqti u horay inaan caawa u dabaaldegno qeybna aan soo dhaweyno qeybna aan gudbino aada iyo aad bay sharaf ii tahay waana wax lagu farxa inaan kasoo qayb galo saddexdii marxaladooda ururku soo maray waxay kala ahaayeen aasaaskii ugu horreeyey oo baahi ku timid oo aan dhihi kara ka ugu weyn bu ahaa waxay ahayd fursad aan u fududayn soomaalida inay urur ay ku midaysan yihiin ka gadaan bulshada iyo maxaan ku dhaha dadka aan u nahay martida iyo mas-uuliyiintooda in la aqbalo macalin yuusuf haddaa taabto way adkeen laakiin way ku guulaysteen muddo badanna way hayeen wayna ku fara adeegeen tiimka aan soo wada shaqaynay aada iyo aada iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa waxaan u malaynayaa dad intaas afar sano soo wada shaqeeyey oo aan weligood iska horimaad iyo maxaan ku dhahay kala fikir noqon hadda iska daa in la isqabto oo wax la isku qabtee sida aanu kala fikir ku noqonnay baa xataa yarayd waxaan ballan qaadaya aniga guddigayga inaan hawshii iyo wada qabsigii aan halkaa kasoo wadi doono daal yiraahdo
warka subaxa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan iminkana wararka dibadda weerar dhimasho iyo dhaawaca dhaliyey ayaa ka dhacay magaalada london ee dalka ingiriiska ciidamada booliiska ee dalka britain ayaa daboolka ka qaaday inay toogteen nin koonfurta magaalada london ka geystay fal argagixisinimo oo ku qaaday dukaaman laga dukaamaysto weerar dhinaca tooriid ah uu u adeegsaday waxay sheegeen ugu yaraan laba qof oo ka mid ah dadka uu la maray tooriid ah waddo mashquul ah oo ku taala degmada streethom goobjooga ayaa sheegay in ninka ableyda watay uu galay dukaanka kadibna uu weeraray dadkii ka dukaamaysanayay markaas kadib markii uu kasoo baxana uu banaanka ku weeraray haweenay wadatay baaskiil ka hor intaan la toogan goobjoogayaasha ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan inay maqleen dhawaaqa rasaasta balse booliiska ayaa sheegay in hadda xaaladda ay gacanta ku hayaan warka suba waxaad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi uu ku naya cidda warka uu seego waxay dib uga heli karaan bejka internetka-aynu ku neelahay ee radio muqdisho dotnet idina waad ku mahadsantihiin la socodka warka cabdisalaam mukhtaar ayaa farsameynaya anigoo timacdaa idinla soo codsiinayay cali axmed sheikh ayaa soo saara warka subax dhammaantiin waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo